sannadihii ugu dambeeyey jarmalku waxa ay ka cabanayeen muhaajiriinta dalkooda kusoo badanaysa iyadoo ay siyaasiyiinta xagjirka ahinaha ay ku ololeynayeen inay dowladdu soo daysay muhaajiriin badan dhinaca kale waxaa muuqata in jarmalka iyo wadamo badan oo ku yaala yurub u baahan yihiin dhiig cusub ama dhalin ka shaqaysa wadamadooda iyada oo dadka dalalkaasi ku nool ay iminka da-doodu sii kordhayso dowladda jarmalka ayaa iminka ansixisay in sharci dadka u fududayn doona inay qaataan jinsiyadda waddankaasi dadkuna yeelan karaan laba baasaboor sharcigan cusub waxaa ansixiyey xisbiga talada haye uu hogaamiyo ra-iisul wasaare olaf sholes iyo xisbiyada ay dowlad wadaagta yihiin ee kooxda dhexe iyo kooxda u janjeedha dhinaca bidixda kadib dood xamaasad lahayd oo ku dhex martay baarlamanka dalkaasi magaalada berliin xisbiyada mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay inay qiimo tirayaan qaadashada jinsiyadda jarmalka muhaajiriintuna ay culays saari doonto adeegyada bulshada faahfaahin dheeraad ah ayaan haddaba sharcigan waxa aan ka weydiiyey maxamed carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada kaysar ee dalka jarmalka cabdixaafidoo walaal waad mahadsan tahay haddii aan maaragtay faahfaahin kaa siiyo sharciga cusub ee la ansixiyey golaha ee maaragtay baarlamaanka jarmalka oo ansixiyey waxa uu ansixiyey walaalo ee dhowr qodob ayaa ugu muhiimsanaa qodobka koowaad waxa uu ahaa in maaragtay dadka soo galootigaah ee muddada shanta sana ku nool wadanka jarmalka inay xaq u leeyihiin inay helaan jinsiyadda jarmalka halka markii hore ay sideed sano marka ay joogaan ay qaadan jireen jinsiyadda jarmalka sidoo kale jinsiyadda jarmalka ayaa suurtagal ah inuu qofku qaato muddo saddex sano ah haddii uu qofku maaragtay buuxiyo shuruudo loogu talagalay sida inuu sameeyo isdhexgal luqadana meel fiican uu ka gaadho luqadda jarmalka iyo sidoo kale inuu yaqaano xirfad uu u baahan yahay wadanku dhanka kale baarlamaanku sidoo kale wuxuu ansixiyey in laba dhalasho walaal uu qofku qaadan karo oo taasoo markii hore ahayd dembi inuu qofku isku sito dhalashada wadankiisa iyo dhalashada jarmalka ama jinsiyadda jarmalka inuu sito taasoo markii hore ahayd dembi caruurta jarmalka ku dhalatay waxay iyaguna si toosa u noqon doonaan muwaadiniin sita jinsiyadda jarmalka haddii hal waalid uu si sharci ah ku joogay muddo shan sano ah dhinaca kale xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha xagjirka ah ayaa ka qayliyey sharcigan la ansixiyey waa kan mar kale maxamed carab dhowr sababood bay maaragtay u cuskanayaan qodobka koowaad waxa weeyaan in sida ay sheegeen in qiimaha jinsiyadda jarmalku uu hoos u dhacayo oo aan wax qiimaa yeelanahayn haddii lagu taxo dadka ajaanibka ah ee soo galootiga ah ee maaragtay jooga jarmalka iyagoo markii horeda istaraatiijiyadooda siyaasiga ahayd ay ka mid ahayd in maaragtay dadka aan sharciga haysanay soo galootiga la celiyo sidoo kale walaal waxaa iyaduna qodob muhiim ah in maaragtay ay sheegayaan haddii dadka maaragtay ay qaataan jinsiyadda oo muddo kooban ay ku qaataan in waxyaabihii aasaasiga ahaa uu maaragtay cidhiiri gelayo sida caafimaadkii waxbarashadii shaqooyinkii iyo maaragtay sidoo kale dhaqaalihiiba taasna waa u diidan yihiin qodob kaloo muhiima oo ay u arkaan in maaragtay dowladdu ay dabada ka riixayso oo ayaa jira oo ah in dowladdu ay doonayso iyo xisbiyada bahwadaagta ee maaragtay waqti xaadirkan xukuma maaragtay jarmalka in ay doonayaan in ay cod kaga raadsadaan oo maaragtay ay ay waxyaabahan u fududeynayaan ay tahay laakiin arrimahaasay u diidan yihiin xisbiyada mucaaradku xubno ka mid ah sharci dejiyayaasha jarmalka ayaa u sheegay wakaalada wararka ee royters in qofku uu haysan karo laba baasaboor ay tahay arrin iminka caadi ka ah meelo badan oo adduunka ku yaala mid ka mid ah mas-uuladaasi oo magaceeda la yidhaahdo rim albali radofan oo ku dhalatay moscow waalidkeeduna ay kasoo jeedaan suuriya ayaa sidaasi aaminsan sanadkii kii ayay dalka jarmalka iyadaiyo qoyskeedu ka heleen magangelyo siyaasadeed oo ay iska dhiibeen waxay ka mid noqonaysaa dadkii sugayay jinsiyadda inay qaataan sideeda sannadood laakiin iminka arrinka la dabciyey ah sharcigan waxaa kale oo ka faa'iidaysan doona dadka soomaaliyeed ee shantii sannadood ee ugu dambeeyey haystay sharciga dhaxoontinimada waxaa jira in dadka laga qaadi doono imtixaano ku saabsan shuruucda dalka jarmalka taariikhda iyo dabcan luqadda wadankaasi in lagaga hadlo gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in labaatanka milyan ee muhaajiriinta ah ee ku nool dalka jarmalka aanay meella u socon dalkuna uu yahay wadankoodii sharcigan ayaa la filayaa inuu saxeexo madaxweynaha jarmalka frank walter steinmier cabdixaafid cawil ismaaciil v o a in london